wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan kadib markii roobab yari ay soo wajahday sannadkan horraantiisii ayaa haatan qaybo ka mida koonfurta soomaaliya waxaa ku dhuftay daadad xillirobaadkii soo bilowday bishii oktoobar ayaa sababay in webiyada shabeelle iyo juba ay meelaha qaar karkaarada jabsadaan hay-adda cunnada iyo beeraha ee qaramada midoobay ee marka magaceeda lasoo gaabiyo la yidhaahdo faw ayaa sheegaysa in daadadkan ay ka sii darayaan xaaladdii cunno yari ee horeyba uga jirtay soomaaliya meelaha daadadku ay sida ba'an u waxyeeleeyeen waxaa ka mid ah tuulooyin iyo dhulka ku teedsan webiyada shabeelle iyo jubba gaar ahaan magaalooyinka beledweyne doolow jilib jamaame iyo kuwo kale saamaynta bani'aadnimo ee daadadkaasi iyo waxa dowladda soomaaliya uga qorshaysan ayaan ku eegaynaa barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan barnaamijka waxaa marti ku ah wasiirka beeraha soomaaliya mudane cabdi axmed baafo oo ku sugan magaalada muqdisho inta uu barnaamijka socdana waxaan maqli doonaa qaar ka mid ah dad ay daadadku go'doomiyeen iyo dhegaystayaal aragtiyo qaba su-aalana weydiin doonaa wasiirka wasiir kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha idaacadda v o a laanta afka soomaaliga o aad baad umahadsanta colaad waa waan dhowahay waa dhegeystayaashaadana waan salaamayaa marka ugu horeysa bal waxaad nooga warantaa xaaladda soomaaliya gaar ahaan marka la fiiriyo midda bini-aadnimo iyo beeraha oo kale bal si kooban bal noogu faahfaahay marka hore wallahi saad xusuusato waa tii roobabkii xilligii guuga la filayay ay dib u dhaceen markii dambeetana roobabka meelo badan ayna ka di'in taasi waxay dhalisay inaan xukuumad ahaan aan ku dhawaaqno dalka in ay abaari ay hayso cunxumaan ay hayso gobollo ilaa lixa baanu tilmaannay intii hadeertaan lasoo socdayna dee xukuumadda waxay ku dadaashay inay raashin gaarsiiso meelihii la gaarsiin karo meelaha maxaan ku dhahdaa qaarkoodna in lagu kaalmeeyo si kooban loo kaalmeeyo biyo lagu kaalmeeyo hay-adaha kan samafalka oo dalka ka shaqeeyana in lagu baraarujiyo inay si deg deg a dadka ugu gurmadaan oo ay wax ka qabtaan dhibaatooyinka ay tilmaamayaan ama ha ahaato cunno yari ha ahaato ama biyo la-aan ha ahaatee xukuumadda waxay ku guulaysatay inay geyso raashin geyso bishii juun gobolka bakool ay geyso waxaa kaloo mar dambeeta la geeyey iyadana gedaa la geeyey qasax dheeraa xoogaa la geeyey maxaan ku dhahdaa bulo burtaa wax la geeyey hadda beryahan dambeetana waxaa la gaarsiiyey ilaa iyo maxaan ku dhahdaa warsheekh iyo cadalay iyo baraawe iyo jalalaqsi iyo maxaan ku dhahdaa intaasiba in deg deg hadeertaan wax loo gaarsiiyey raashin ay noogu deeqeen maxaan ku dhahdaa turkiga oo hadeertaan yaalla oo dalkao dhan la rabo in la wada gaarsiiya la rabo ayaa wax laga bilaabay marka gurmadka xagga cunnada waa weli waa u socdaa aanu dhammaanin maxaa jira baahidii ma aynan dhammaan oo meelo badan ayaa weli laga soo qaylinayaa laakiin guud ahaan roobabkii hadda da-ay alxamdulilah meel badan baa maxaa meelo badan baa lagu reystay nadi baa soo baxay walow la tilmaamayo meelo inay jiraan weli roobkii usan maxaan ku dhahdaa si fiican uga da-in laakiin guud ahaan waa waa waxaan isleenahay roobku waa u fiicnaa waktigiina hadda waaba sii dhamaanayaayo meelaha meelaha iyo november iyo iyo bartamaheeda maxaan ku dhaha dhamaadkeeda iyo waxaan sugaynaa bal roobabka wixii kasoo kordha ayaan rajeewa wa waa gartay wasiir markaan xaaladda guud ee bani-aadnimo iyo gargaarka iyo howlahaad waddaan aan kasoo gudubno meelaha qaar waxaa laga soo sheegayaa roobabka laftirkooda oo dhibaato geystay oo webiyada meelaha qaar ay karkaarki karkaaradii jabsadeen oo beeraley fara badan iyo dad fara badan ay dhibaato u geysteen ka hor inta aadan su-aashaasi ka jawaabin waxaan rabaa inaan ku maqashiiyo qaar ka mid ah dadka ku nool tuulooyin ku teedsan webiga shabeelle oo v o da la soo xiriiray oo dhibaatooyinka haysta ka sheekaynaya ayaan jeclaan lahay inaan nala wadaagto o aan ku maqashiino a walaalow annaga biyuhu intay xagga xagga naga mareena meel burxey horta saaranahay ma garat waa gartay marka hataa bahalaha guriga ku jiray haasaa weerar inta nagu soo qaadaan habeenadaan iska waarideeyeyna haye tuuladaa degantihiin magaceed tuulada aan deganahay waxaa layihaha nimcaan waxay ku taallaa leegow iyo garaashee udhexaysaa degta barigayna ku taallaa wixii dalaga hoon abuuranay ama yaanyo lahay ama badar lahay horta waa naga qaadeen annaga hataa wax ma haysano maxaan ku idhaahdaaye dhibaato weynay nagu hayaan meelaan u baxno male rafaadaan hadda beledkii ugu soo adeegana on u aadnaa nin ragga maogi naagnaa sheega ilmihii iyo wixii oo laflafka irmaanka hor u reebano meel wax ka gooyaan male meeshay ku ajaran yihiin caalamka waxaan ka codsan lahayn biyahaas oo fatahaadda nagu haayo oo dhilmaanya inta nagu kacdaana meel eedan aan aqoonin oo maxaan ku idhaahdaay dalagii naga gooyey in naloo kaalmeeyo oo maxaan ku yidhahdaa baca iyo sayeeryaal iyo wixii tabartooda heli karaan iyo abuur iyo maxaan ku yidhahdaa iyo maacuunta biyaha laga raacda inay na siiyaan walaal waa mahadsan tahay magaceyga cali cabdisalaada la yidhaahdaa haye marka tuulo qarsooni baryaan jooga haye bal tuulada waxaa ka jira iiga sheekee tuuladan iyo biyaa qabsaday afar tuulo annaga oo ah isu soo kor kaxnay tuulada qarsooni baryaan joognaa meel yaroo buur aan joognaa ma garat doon aan ku gudubnana ma hayno wax oo hadda noo soo gurmaday oo hay-ada ama dawlad oo hadda noo yimidna ma jira marka biyaha waa idinku hareersan yihiin biyaha waa nagu hareereyseen xagga tuulada waa galeen webiga iyo tuulada wala isgalab joogeen webigaa nagu soo fatahay marka qoraxsanna awoodan ugu baxna waa garan weyne barina waa kasii daran tahay caruur iyo haween iyo waayeel waa ku jiraan dad xitaa waxaa iskaga jira curyaanaha iskaga jiro oo dhagoolo iyo waxsaasa iskaga jiro waayeela meel aan awood ay ku gaaraan aan laheenaaba aa jiro xoogaa masooro lagu warwaraabina biyihiaa goostay roobna ma deyin oo abaara carada ka jirto biyihii hadda waa nagu nagu hareereysan yihiin waxaa kaloo jira in carada bac lahog oo la gala male siyeeri la gala male daawo ma laha marka dhibaatadaasaa iska jirta boqol iyo shan qoys waay boqol iyo shan qoys beledweyneaan u dhownahay haa beledweyna waxaan ka jirnaa waaqooyi caalamka waxaan ka codsanaynaa inay daawo noo keenaan inay haddii alla ku idmo ay noo keenaan waxaan cunno iyo waxaa hooy lagu hoydo iyo daawaa loo baahan yahay dawladda soomaaliya sidoo kale hadee ayada waaba dawladdiiba aan qalbiga ku haynay oo rayidkeegayaan ahayn marka haddee haddii alla ku idmo inay aada noo garab qabato saasaan ka codsanayna
wa waa gartay wasiir waad maqlaysaa dadka v o e da la soo xiriiraya ee meelo ka mid ah webiga shabeelle tuulooyin ku yaala ku go-doonsan oo dhibaato sheeganaya arrimaha dawladdu ma la socotaa wallahi ay dhibaatooyinka oo fataxaada waxaa shabeelle ay ka dhacayeen tan iyo sanadkii hore laba kun iyo saddex iyo tobankii waxaana si xoog leh wax u geysteen maxaan ku rahdaa beeraleyda iyo tuulooyinka ku yaala jowhar oo wasaaradda beeraha ay si fiican wax uga qabatay xilligii guga ahaa waxaa la xiray ilaa iyo saddex iyo labaatan meelood aad maxaan ku rahdaa biyahaasi uga soo baxayeen taasina waxay ahayd hawshii ugu xooga badnayd oo toos ahaan mashruuc ahaan ay u fuliso wasaaradda beeraha tan iyo intii burburka u dhacay oo afar labaatan sano ku dhow waxaanay noqotay hawl run ahaantii aada dadku ay ugu maqsuud uga noqdeen waxaana maantay fatahaada laga hadlaya ay ahaan lahayd mid musiibo dhalisa haddii hawshaasi ayna ahaan lahayn dabcan marka waxaa jira inta badan hadda biyaha oo webiga ka baxaa waa biyo korshub ah laakiin waxaa la tilmaamay ilaa iyo laba meelood oo kalete hal meel oo kalete in biyihi ay jabsadeen dabcan dadka meeshaa joogaan waxaa soo gaari doona dhibaataa soo gaari doonta waxa aanu shaqaalaheena gobolka degan aanu u dirnay inay maxaan ku rahdaa si dhow ula socdaan isbebedelka ka dhacaya biyaha webiga iyo dadka dhibaatooyinka ay gaarayaan taasna waxaa looga dan leeyahay xogtaasi la isla markiiba aan isticmaalno wixii dawladda ay kari karto xukuumadda ay wax ka qaban kartana degdeg inay uga qabato waxaa kaleeto ay la kala kaashato hay-adaha kale oo caalamiga waa dadkaas dhibaatada ay ay soo gaarta hadeertaan oo aad baanu uga xunnahay waana insha allah way ka bixi doonaan meeshii hadeertaan xukuumadda ayan joogin oo weli howlgalkeeda military uusan gaarin waxa keliya oo aan samayn karno waxay tahay inaan dadkaasi niyad ahaan aanu kala jirno xukuumaddana inay howlgalkeedaasi ay sii ballaarin doonto meel walba ay gaari karta ay gaari doontana maxaan ku raa qorshahaasi dadku inay kusii talagalaan wa wa waa gartay waxaan rabaa ka hor intaanan ku weydiin shan iyo tobankii bisha octoobar waxay ku beegneed maalinta maalinta beeraleyda soomaaliyeed waxaad shirar ku qabateen magaalada muqdisho su-aalashaa waan usoo noqon doonaa iyo faahfaahinteeda lakiin waxaan rabaa inaan qaar ka mid a dhegeystayaasheena oo qadka ku jira aan soo geliyo su-aal hadday qabaanna si ay ku weydiiyaan dhegeysta magacaaga ku bilow iyo halka aad nagala soo xiriirayso magacaygu waa cabditax xasan axmed waxaan joogaa magaalada muqdisho runtii waa ku mahadsan yahay wasiirka sida wanaagsan uu nagala soo qayb galay barnaamijkan wicitaanka dhegeystaha ee v o e da sidaan ka warhayno dabcan dawladda federaalku gaar ahaan wasiir bafo ilaa hadeer lama hayo horta golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka in la horgeeyey arrintan fataxaada oo weli kama aanay soo saarin wax go-aan ah midda koowaad waxay noqonaysaa sababta ilaa hadda maxay tahay xukuumaddu ay uga hadli laadahay dhinaca kale saan ka warhayno dowladda federaalka sanad walba ama xukuumadda waxaa loo ansixiyaa miisaaniyad dhaqaale oo aada u fara badan tusaale ahaan haddaan soo qaadano sanadkan laba kun afar iyo toban guud ahaan dowladda waxaa loo ansixiyay miisaaniyaddan laba boqol koob iyo labaatan milyan oo dollar inay isticmaasho tan iyo laba kun shan iyo tobanka waxaana mar walba lagu samayn karaa wax walba oo loo baahdo hadday noqon lahayd arrinta ciidamada iyo maxay ahayd midda beeraha ee hadda gaar ahaan midda taagan ee fatahaadaha oo kale dawladdu xitaa ma awoodi leedahay inay kanaaladii maxay ahayd to weriyadan iyo dadka beeraleyda ay isticmaalayeen ay dayacsirto ma awoodi leedahay inay maxay ahayd to hoos u qado webiyada fasahaya mar walba saameynta ku yeelanaya maxay ahayd to arrinta ku taabsan dadkan beeraleyda iyo dhulka ay joogaan maxaa ilaa hadda xukuumadda uga qorshaysan oo tillaabo ah in
aad baad umahadsan tahay kalgacal oo naga soo wacay magaalada muqdisho wasiirkana isaga su-aalahaaga ka jawaabaya wasiir waad maqlaysaa waa waa aada ba ugu mahadsan yahay cabdifatax su-aalahaasi muhiimka uu soo jeediyey dabcan waxaan rabaa inaan halkan laba shay in aanu isu sheegno oo aan xusuusano awalan xukuumadda ay waxaan garanaynaa tabarteeda dhaqaale maanta meesha ay taagan tahay ilaheeda dhaqaale oo ugu weyn oo wax ka heshaa waa furdadaas weeye wma bilaabin si xoog leh in canshuurta dadka looga soo aruuriyo marka waxay weli ka bixi la-daha la tacaaleysaa in ay mushaarkii shaqaalaha ay meel fiican ay saarto si joogta ay u helaan xagga horumarinta hanti buuran oo hadda la hayo oo horgelin karaa lama arko wasaaradda beeraha hataan kaaga soo qaadoo kaleeto miisaaniyadda wasaaradda beeraha ay leedahay dhammaanteeda waxa ay tahay mushaar shaqaale iyo wixii hawsha lagu fududeyn lahaa iyo xafiiskaasi lagu wadi lahaa wax mashaariic ah oo wasaaradda beeraha u qordhaysan oo miisaaniyadda ku jirta oo wax ku qaban karta lama arko xitaa markii yani wasaaradda ilaa hadda intay qabanaysa waxay ahayd inay dad kale kala kaasanaysay ha ahaato ganacsatada ha ahaato masalan fatahaadii hadda udhow u dambeysay oo qorshubkii halkaa mahda iyo balcad iyo dhinacaasi ka dhacay waxaanu kala kaashanay ganacsatada soomaaliyeed baan kala kaashanay marka xukuumadda sida hadda ay tahay waxa ay sameyn kartaa oo ugu weyn waxa weeye inay qayladhaan dirto in ay maxaan ku dhahda hay-adaha caalamiga kala kaashto wixii weyn oo ayn ka bixi karin oo ganacsatada tan hadda islamarkiiba ay qaylada u geynaysa ka weyn inaan ayagana usoo usoo jeedin inay intaanay ka fiicnaato hadii ilaa yidhahdo haatanna dhegeyste kale ayaa qadka ku jira dhegeyste magacaaga ku bilow iyo halka aad nagala soo xiriirayso ugu horeyn waa idin salaamay bahda v o e soomaali iyo wasiirka oo maanta barnaamijka marti ku ah magacayga waa cabdilcaziiz sheekh ibraahim al cadaala jooga magaalada qaahire ee xarunta dalka masar cabdilcaziiz kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha colaad waa ku dhowahay barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee maanta runtiina mawduuca barnaamijka dhibaatooyinka fatahaada webiyada aad ayaan idin idinkugu mahad celinayaa in miiska aada soo saartaan runtii dhibaatooyinka aad ay u fara badan yihiin ay geystaan fatahaada webiyada runtiina wasiirka su-aalood ayaan weydiinayaa waxaad tahay wasiir soomaaliyeed runtiina dhibaatada fatahaadan ma ahan mid markii ugu horeeyey oo uu dhaco maxaad wax uga qaban weydeen maadaama aad tihiin xukuumadda xilna uu idinka saaran yahay wax uqabashada dadkiina soomaaliyeed ee dhibaatadu ay saamay aad aad baad umahadsan tahay waa kaaga mahad celinayna waktigaaga qaaliga al cadaala oo nagala soo xiriiray magaalada qaahira dalka masar wasiirkana isagaa su-aalaha ka jawaabaya
dabcan wa wa wa waa run way cabdicasiis waa ku mahadsan yahay su-aasha isagana uu soo jeediyey wa horta in waxyaabaha aan isleeyahay waa soo kordheen oo loo arki karo guusha la gaaro ummadda ay gaartay kamid tahay waxa weeye haddaad gadaal u raacdo laba sana ka hor iyo sanad ka hor iyo markay wax dhacaan qof soo hadal qaadi jiray dawlad lama arko waxay dhihi jira hay-adihii caalamiga aawe beesha caalamka maxaa ku dhacay inay dadka gartaan in mas-uuliyadda koowaad ay saaran tahay xukuumaddooda ay saaran tahay ayna dalbaan inuu xukuumadda iyo tallaabo qaado ama ay warsadaanba waxa ay ka damacsan tahay waxaan umalaynayaa guul noo soo hoyata shacbi ahaan inay tahay xukuumad kasta oo jirtana shacbigeeda inay ka jawaabto su-aalahaas oo kaleeto markay soo bandhigaanna waa tawana aad baan uga mahad celinaya waxaan rabaa marka inaan mid sheego yani wasaaradda beeraha waxay haddeertaan degsatay qorshe saddex sanadood ah oo saddex sannadood soo socota waxyaabaha ugu waaweyn oo qorshahaas ku jira waa saddex qodob kamid ah wuxuu leeyahay si looga badbaado fatahaadaha kan islamarkaasna looga faa'iidaysto mara waqtiyada jilaalka ah waxaa laga maarmaana in dib loo dayactiro kaabadihii waraabka iyo kaydka biyaha ee ku teedsanaa shabeellaha masalan in laga bilaabo waxaanu hadeertaan isku dabarino waxaa nala jooga khubaraa nala joogta hadeertaan nin khabiir oo weyn oo oo professor maxamed cabdinur la yidhaahdo oo maxaan ku dhahdaa muddana ahaa wasiir beereed ahaa oo dawladdii maxamed siyaad bare intuu jiray mashruuc kastana aqoonteeda raggii wax ka farsameeyey ahaa wax ka dejiyay ahaaba hadeertaan nala jooga waxaanu isku dubarideena hadeertaan barnaamij oo lagu soo nooleynayo waraabka lagu soo nooleynayo waxaanaan damacsan nahay in inta maxaan ku dhahdaa saaran biyo xireenaha saaran webigaasi saaran shabeela saaran dhammaantood in la dayactiro dhiiqada meesha gashay in laga bixiyo in caratuur lagu sameeyo webiga meelaha dardaran iyo meelaha muhiimka oo dhan mataqaana caratuur lagu sameeyo in biyo xireenkii jowhar lasoo lasoo nooleeyo dib loo dhiso intaasoo dhanna waxaan rabnaa muddada soo socota in sida ugu dhaqsiyaha badan aanu u hordhigno proposalkii baan hadda diyaar garaynayo naga diyaara aan u hordhigno deeqbixiyayaasha kala doodno si hadduu ilaaha yidhaahdo sanadka soo socdaba ay noqoto arrintaasi arrin hirgasha oo lagu dhaqaaqa ay noqoto hadduu ilah yidhahdo marka waa wa waa sax weeye tabarteena hadda way lidataa waxqabadkeena hadda wuu lidataa laakiin nagama maqna qorshihii nagama maqna iyo dareenkii nagama maqna waxaana insha allah aan rajeynaynaa in ilaahay nagu garab galo inaanu sida ugu dhaqsiyaha badan aanu ku guulaysano qorshahaas aanu dumacsanna haddii ilah yihahdo dhegeyste kale ayaa qadka ku jira dhegeyste magacaaga iyo halka aad nagala soo xiriirayso waa mahadsan tahay colaad adiga iyo wasiirka kula fadhiya magacayguna waa xuseen ibraahim aadan cabdi kana soo hadlaaya magaalada muqdisho xuseen kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha mawduucana dabcan waad la socotaa bismillah markaan ku bilaabo oo marka ugu horeysa hortuu daadadkan iyo wariyada fatahaya sidaan ognahayna way dhacday wayna dhici doontaa haddii dee micnaha alla yidhaha micnaha biniaadan baynu nahay wax walba waa filan karnaa marka tii hadda dhacda oo kale kama soo qaad tusaale ahaan tii jee dadka dhibaato fara badan bay micnaha xataa tuulooyinka iyo magaalooyinka iyo uga galeen geedaha qaar fuulay qaar yaxaasyaa dhaawacay marka maxaa wasiirka la gudboon maadaama uu yahay wasiirka beerihii dadkina iyo dadkii dad beeraley ah maxay hadda barnaamijka u hayaan oo ay ugu hortegi karaan sidii hore sidiisa u dhicin anigu su-aasha koodaa weydiina wata wata cadaado aad aad aad baad mahadsan tahay su-aashaadana wasiirka ka jawaabaya xuseen oo naga soo wacay magaalada muqdisho wasiir ma moodaa in suaalaha su-aalaha o dhan loola jeedo la qabto marka marka aan kusoo duubno wa wa wa waa sax wey aniga waxaan umalaynayaa su-aalaha kan hadda nala warsanayo waxaa waxa ay muujinayaan in waxqabad badan laga sugaayo maxaan ku dhahdaa wasaaradda beeraha laga sugaayo xukuumadda laga sugaayo ay waxaan rajaynayaa maxaan ku dhahdaa dalabkaasi inuusan dadku inay u gartaan oo keliya inaanu ahayn mid ku kooban wasaaradda beeraha keliya ku kooban caafimaadkaa baahi badan ka jirta waxbarashadaa baahi badan ka jirta jidadkii maxaan ku dhahdaa la samayn lahaa oo baabuurta ay mari lahayd oo maxaa badeecadda isugu gudbi lahayd midda maxaan ku dhahdaa dadka ay isticmaalayaan iyo midda dadka ayaga ay beeraha kasoo gooyaan baahidadii baa taagan meel kastoo aad fiiriso baahi baa ka jirta mataqaana yani dhismaha dib u dhisida dawladnimadeenana waa xireysaa hayrarkii bilowga ahay bay mareysaa oo shaqaalihii la aruuriyey xafiisyadii la dayactiraayo tababaradii la samaynayo xoogaa yaroo shaqooyin hakaledan la qabanayo waxaana aan aan rajeynaynaa bilowgaas inuu bilo bilow fiican yahay aanu ay noo suuragelin doonto mustaqbalka aadka u dhow in kaalinta xukuumadda laga rabo qeybaheeda kala duwan aan si fiican uga soo bana ugu dambeyntii wasiir haddaan usoo noqdo su-aashii hore aan aan dib u dhigtay shan iyo tobankii bishan bishii lasoo dhaafay ee november waxay ku beegnayd maalinta beeraleyda soomaaliyeed magaalada muqdisho waxaad ku qabateen kulamo waxaad ku qabateen wada tashiyo bal arrimaha waxaad nooga iftiimin karto colada waxaanu waxaa isku soo beegnay laba maalmood oo aada ugu weyn xagga beeraha ugu weyn maalinta shan iyo tobanka octoober waxay ahayd maalinta beeraleyda soomaaliyeed lix iyo tobanka octooberna waa waxa weeye maalinta cuntada adduunka oo adduunka o dhan looga dabaaldego ilaa iyo boqol iyo konton dowladooda u dabaaldega oo dal walba gudihiisana xaflado tiro badan iyo isu imaadyo fara badan laga lagala qabto annaga sanadkan waxaanu isku daynay inaanu xoogaa qaabkii oo loo xusi jiray loo maamusi jiray aanu wax ka bedelo waxaanu go-aansanay inaanu isla fiirino bal mawduucyada muhiimka ah oo u baahan in indhaha lagu qabto waktiga kan maxaan ku dhahda annaga aan u dabaaldegino waxaanaanu qabanay dhowr shirar oo isdaba jooga oo mid maxaan ku rahdaa uu ku saabsanaa aan u yeernay barakacyaasha beeralayda ay kasoo kacay dulalka beeraha kasoo kacay oo xamar jooga inaanu ku casulnay shir ku casulnay oo aanu kaga wada hadlayno maxaan ku rahdaa waxaa hortaagan inay beerahooda ku noqdaan runtiina wax badan baanu ka darsnay guddi bay iska qabteen guddigaasaan wada shaqayn doonaa waxaana aan rabnaa an wasaaradda beeraha iyo hay-adaha samafalka ee barnaamijyada dib uraridda ku hawlan ama qorshe hadeetaa ka qabaya annaga inaanu wada fadhiisano iyo maxaan ku rahdaa barakacyaasha halka kan jooga oo barnaamijka uu noqdo barnaamij run ahaantii laga qeybgeliya dadka noloshooda la rabo in la dhisa la rabo oo barnaamijyada ayna noqon barnaamijyada lasoo sameeyo baabuur socdo meesha soo joogto oo ku booda waa laidin qaadaya ayna noqon laakiin inta la wada fadhiisto qof walba meeshu ka yimid groupki meel maxaan ku rahdaa noqonahay si ay u noqon lahaayeen iyo tabarta ay hadda hayaan iyo waxaa run ahaantii micno u sameynaya hadday meeshaas ku noqdaan oo nolosha ay ku samaysan karaan in si si qoto dheer looga wada hadlo barnaamijka uu noqdo barnaamij hirgala inuu noqdo ka duwan midka hadeertaan dhaca oo ah dad inta la qaado waqtiga la tago xogaag oo maxaan ku rahda lacagga gacanta loo gasho kadibna ay soo jiirayaan oo halkan ay kusoo noqdaan oo ayaga markaan warsanay maxaad usoo noqonaysaan ay leeyihiin war annaga talaba na lagama gelin waa naloo yimid oo waana la rabay waxana la siiyana wax meel na geyn kara oo nagu hayn kara ma ahan marka arrimahaas waxaan rabnaa si dhow inaanu uga sheekeysano hay-adaha kan maxaan ku rahdaa barakacyaasha ka shaqeeya iyo ciddii kaleeto barnaamijo la timaada waxaa kaloo iyadan aan ka hadalnay dumarka soomaaliyeed ee beeralayda ah iyo maxaan ku rahdaa hawlaha kan hadeertaan socda sida ay ku yihiin yani waxaana aan iswarsanaynay mashaariicyadan lagu horumariyo ma laga qadiyaa mise qeyb bay ka qaataan oo iyadana talooyin fara badan oo aada muhiima laga soo jeediyey waxaan kaloo aanu isla fiirina beeralayda yararka siday uga faa'iideysan karaan mashaariicdan hay-adaha samafalka hadeertaan ay wadaan wixii iyo sida maxaan ku dhahdaa cuntada tan hadda la keeno iyo ay saameyn ugu leedahay wax soo saarka beeralayda yarka ah sida looga looga ilaalin karo waxyaabahaasanu ka hadalnay waxaanu kusoo gabagabeynay laba maalmood oo xaflado waaweyn ahaa oo ay ka hadleen intaasoo dhan ba ay ka wada hadleen ilaa iyo maxaan ku dhahda markiiba laba boqol oo qof ay isugu timid maalintiiba oo runtii xus aada u weyn ahaa waxaana aanu uga dan lahayn hal ujeedo oo aada muhiim u ah ilaa iyo hadeertan waxyaabaha soomaaliya marka lasoo hadal qaado dadka maskaxdooda kusoo dhacaa waxa weye waa colaad iyo xabad iyo dagaal iyo kax iyo balaayo waxaanu rabnay waxay maanta xuskan uu kusoo aaday gobolka shabeellaha hoose orday aada qani ugu ah xagga beeraha oo run ahaantii u furmay barakacyaashii halkan joogay inay dib ugu noqdaan iyo dadkii kale oo kasoo kacay oo magaalada mataqaanaa naf kasoo raadin inay gadaal u noqdaan oo beerihii ay ku noqdaan xukuumadda oo u suurageli karta inay ka hawl gasho oo ay tagto gobolkaasi baahida xoogga loo soo baxday marka inaanu inay noqoto marka isbedel waqti isbedel inuu yahay oo aanu ka guurayno xataa ka sheekaysiga iyo ka hadalka colaad iyo amni iyo meeshaanu ka hadlaynay inaanu tallaabo ku darno aanu ka hadalno wax soo saarka iyo sidii loo loo soo nooleyn lahaa sidii dadka ay isugu filaan lahaayeen sidii loo joojin lahaa in maxaan ku dhahdaa marka ay xoogaa yaro abaar ay dhacdaba in dadkeena ay maxaan ku dhahdaa ay jidka ay ku dhintaan ama ay saf u galaan raashin banaanka kaga keenay sabtii looga bixi lahaa bilowgeeda inay tani noqoto waxaanaan rajaynaynaa inaanu hawlahaasi aanu sii wadno maalintaasna xuskeedana dabcan warbaahintan si fiican bay ay maxaan ku dhahdaa u baahisay waxaana aan rajaynaya sanadka soo socda haduu ilaha idhaahdo anagoo meesha hadda maanta meeshaan maanta aan joogno meel ka fiican anagoo joogno waxaanu qaybinay ilaa iyo toban kun oo geed oo geedahan geed miroodka ah ayaanu ayaanu qaybinay oo qaarna aan xamar ku qaybinay qaarna banaankooda hadeertaan la rabo in lasii gaarsiiya la rabo marka waxay ahayd munaasabad rudan runtii aada muhiim u ah oo aanu isleenahay waxay raad ku reebi doontaa maskaxda beeralayda soomaaliyeed oo muddaba ka qabsanayd beerahooda iyo baahida ay u qabeen inay inay wax ka keensadaan wasiir aad iyo aad baad u mahadsan tahay ka qaybgalkaaga barnaamijka wicitaanka dhegeystaha idaacadda v o a waa kaaga mahad celinayna adiga mudana colaada adiga iyo dhegeystayaasha waan kaga mahad celinayna dhegeysiga waxaana rajaynayaa inaanu mar kale ku kulmi doono anagoo ka hadlayna wax soo saar ee aan ka hadlaynay fataxaad iyo abaar
intaa ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkeennay wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan oo aan ku eegaynay fatahaadda webiyada soomaaliya oo uu marti ku ahaa wasiirka beeraha soomaaliya mudane cabdi axmed baafo oo ku sugan magaalada muqdisho intaan barnaamijkan oo kale ku kulmayno waa maxamed colaad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelya